dood cilmiyeedkan ka saabsanayay beero casriga oo ay ku qayb galeen dhallinyaro hal abuur beere suubi weliba agaasintay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaan qeybtii ee hal abuurka ee xarunta horumaryowka hal abuurka ganacsiga beero xanakumaday dhallinyarada hal abuurka beero leh oo ku qeybgalay dood cilmiyeedkan iyo weliba iyo wasaaradda beeraha ka bogaadeen iniyo halmiilniska sheenan bahda leh hal abuurka beero furuutiskaas aad u macaan ayuu rabaa wasiirkeena kheyr allah siiyo inuu ku gudaamiyo ama uu ku dheriyo soomaaliya oo dhanna inuu ku quudiyo ee soomaaliya ka baxdo baferta ama in security inay soomaaliya ka baxdo ee noqoto soomaaliya rich country meesha hadda la taagan si loogu tilaabsado oona loo gaara meel maanta meeshaan position ka wanaagsan kulankan markaa arkay dad dhallinyaro oo maxaa leeyahay waxaan sameeyey oo beerihii si fiican u barteen wasaaraddana iskugu keentay runtii aadaan u faraxsanahay sidoo kalento waxaa jirtay jaamacadda waxaan ka ahay lab director jaamacad zamzam waxyaabahaas almost waxaa iga caawiyey kuliyadda beeraha ayadaan meeshii wasaaraddan ka soo doonan lahay ayagaan si ka qaatay si aan waxaan u dhiso ayagaa iga caawiyeen madadhan aqoon iswadaarsiga cilmiga beero casriga iyo weliba xiray wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye usoona dhallinyarada ka booriye inay ku faa'iidaysadaan walhasaarowka khayraadka dalka inay sameeyaan dhallinyaradan u sameeyaan hal iskaashato oo la dhaho iskaashatada dhallinyarada beeralayda ee beeraha casriga ah ama laba ama saddex gobollada oo kale si aannu markaa awood ugu helno inaannu kulligood u wada yeeli karno oo heli karno yaa inay sameeyaan yesiyaadoo iska kaashanaya halkan waxaa laydinka furi doonaa meelo oo aad cilmigaa uu hadda injineerkii halkan ka sheekaynay runtii aad ugu ammaana in maaragtay dadka iyaga interpreneurshipka ama halabuur kale google ogaato annaku aanaan ogeyn wasaaraddu aanaan ogeyn yaa marka taas dhallinyarada noocaasa ee wax ku jiraan ee doonaya inay inay wax soo saaraan fikir cusub keenaan halkana halkanaa u fura halkanna waa qol shir halkanna waxay noqon doonaan meel laaba oo arrintaa lagu karkariyo oo dadku ay dadku ay maskaxdooda ku ku dhallinyaradaa waxa ku jira aanu ku taageerno ku soo saarno meesha ay ku fikirayaan inay gaadhaan aanu isku dayno keliya sidii la sheegay in innovation center la furo waxaan u malayaa sidii burburkii annaga kow u ah marka uma aha beeraha oo keliya kalluunku waa imaan karaan xooluhu waa imaan karaan yaa intii sentero kale la furayo dhallinyarada soomaaliya o dhan baanu halkan ku marti qaadayna insha allahu tacaala
ujeeddada dood cilmiyeedkan ka saabsanaya beero asrige iyo haytii in la dhiirigeliyo hal abuurka iyo in korlanqaada aqoonta asriga ee ka saabsan beero silinghela walhasaaro waarow